mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa deegaanka ka xandhaale oo kamid a deegaanada hoos yimaada degmada balanbale ee gobolka galgaduud bulshada la qaatay kulan looga hadlayay sar u qaadidda waxbarashada kulankan ayaa si gaara looga hadlayay sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen caruurta da-dii waxbarashada gaaray balse aanan haysan awood ay iskuulada ku aadaan agaasimaha waxbarashada degmada balanbale ee gobolka galgaduud cabdisalaan maxamed ayaa ka waramaya muhiimada waxbarashada isagoo bulshada ugu baaqin ubadkooda ay keenaan goobaha waxbarashada maanta waxaan u nimid halkan dugsiga hoose dhexe ee ka xandhaale oo ardadan aadka u quruxda badan ay gadaashayda joogaan ay dhigtaan deegaankaanuna yahay deegaankii ka xandhaale laba arrimood oo keliya aan rabaa inaan idhaah marka badin maayo warka anugu qodob waxaan leeyahay siday baaqa ugu direen deegaanka ama baaqa ugu direen leeyahay waxbarashadu waa waa tiirka nolosha waxbarashadu diin iyo maadiba tiirka nolosha weeye halla keeno dadkii wax baran kara oo waayeel iyo dhallinyaro iyo carruurba ah ayada halla keeno waxbarasho qodobkaas intaasaan uga tegayaa qodobka labaad gaxandhaale halkan waxaan horey u keenay wasiirka wasaaradda waxbarashada master maxamed xaashi dhoore halkan buu idinkugu yimid baahida deegaanka horey wasaaraddu waa u haysay haddana waxqabadkeedu wuu ku bilowday waxaa haddaan haddii alla idmo aan ka dhisi doonna haddii ilaa idmo dhismihii ugu horreeyo g b e-ga oo haddeer taagan waxaan idinku bishaaraya halkaas inuu maalmahan hadda aan taaganahay u dhismi doono haddii alla idmo qaar ka mida bulshada ku nool deegaanka ka xandhaale oo ka qayb galay kulanka ayaa u mahadceliyay wasaaradda waxbarashada galmudug annaga wixii waa muuqdaa sadar muuqdaa waa su-aalmadoone isku tashiga iyagii iyo barbaarintayadii waa wax muuqda wixii hadda naga dhiman oon codsanaynana waxaan ka codsanaynaa maadaama aan afkii guddoomiyihii deegaanka ahay waxaan codsanaynaa galmudug ka codsanaynaa dowladda dhexe ka codsanaynaa maamulka iyaga ka codsanaynaa wasaaradda waxbarashada ka codsanaynaa waxa naga dhiman inay noo raaciyaan waxaan codsanaynaa intaasuba codsigayaga inay tixgeliyaan waxay diyaar u yihiin ayaga iyo ilmahooda intii horaan waxbaran iyo ilmaha gacanta lagu haya intuba inay ka faa'iidaystaan wakhtiga oo ay waxbartaan ayaday codsanayaan afkoodiina anigu aan ugu hadlayaa waxaan maanta isugu nimid furitaankii iskoolkii ka xandhaale sana dugsiyeedka furitaankiisa maanta isugu nimid haddii aan nahay deegaankan halkan waxaan rabaa inaan kala hadlo dadkii mucsiniinta ahaa ee walaalaha ahaa waxaan leeyahay ayadana waxaa ka dhiman oo ugu muhiimsan yihiin macallimiintii waxbari lahaa in deegaanku helo ayadana waxaan leeyahay dhallinyarada kale oo maanta soo booqatay oo heer jamaacadeed iyo heer dugsi sare intaba halkan fadhiida ayagana waxaan leeyahay waa kuwan dhallinyaradii kale oo jiilkiidan ka dembeeyey ah oo lagu xisaabtamayo kulankan ayaa qayb ka ah qorshaha wasaaradda waxbarashada galmudug ee lagu doonayay in caruurta ka maqan dugsiyada dib loogu celiyo si loo hubiyo in ubadka deegaanadaasi ay helaan waxbarasho tayale oo rasmi ah